halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda maanta oo idinla socodsiinaya anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijkan waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga oo ka yidhaahday lix deegaan oo ka tirsan gobollada togdheer iyo maroodi jeex kadib markii wacyigelin muddo afar sana deegaanadaasi laga waday sidoo kale waxaad idaacadda maanta ku maqli doontaan haweeney ganacsigeeda kasoo bilowday meel hoose haatanna ganacsigeeda uu maraya meel sare isla markaasina kaalin shidaal ku haysata magaalada kismaayo waxaad kaloo idaacadda ku maqli doontaan xubinta qiimaha xoolaha barnaamijka dhakhtarka raadiyaha iyo barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halista uu leeyahay tahriibka balse marka hore kusoo dhowaada warkii oo inoo soo jeedinayo wariyaheenna maxamed cabdulqaadir socdaal
robab saa'ida oo watay daadad xoog leh ayaa saameeyey saddex dal oo ku yaala koonfurta aasiya kuwa oo kale ah nebal hindiya iyo bangaladesh waxaa ku harqismay sagaashan iyo saddex carruur ah halka hal milyan oo qofna ay khatar ku jiraan sidoo kale in ka badan laba-iyo toban milyan oo qof oo ay ku jiraan qiyaastii shan milyan oo carruur ah ayay saameeyeen sida ay sheegtay yunisef dadaallo badan oo ay samaynayaan hay-adaha gargaarka haddana waxa ay dhibaato daran kala kulmayaan inay ku socdaalaan jidadka buundooyinka iyo waddooyinka tareennada kuwa oo ay saameeyeen roobabka yunisef ayaa ku howlan inay si wada jira ula shaqeeyaan dowladaha iyo hay-adaha bini'aadamnimada ee ka socda saddexda dal si ay kor ugu qaadaan jawaabahooda iyagaoo ka jawaabaya baahiyaha deg dega ah ee carruurta iyo qoysaskooda sida uu yidhi madaxa yunisef ee koonfurta aasiya waddanka siiriyana bayaan ay soo saarta hay-adda yunisef ayaa waxa ay walaac uga muujinaysaa xaaladda bini'aadamnimo ee xeryaha barakaca dalkaasi iyo cadaadiska ay la kulmaan dadka ku nool iyada oo kooxaha hubaysani ee dalkaasi ay u adeegsadaan carruurta iyo dadka ku nool xeryaha in ay dagaal geliyaan hay-adda yunisef ayaa sheegtay inay ugu baaqday dhinacyada kala duwan ee dalkaasi isku haya inay oggolaadaan in ay helaan carruurta iyo reeraha dalkaasi ku nool nolol wanaagsan iyo deegaano aamin ah oo u oggolaan kara inay deegaanadoodii dib ugu laabtaan war-saxaafadeedka ayaa lagu soo qaatay gabar yar oo afar iyo toban jir ah oo ka sheekaynaysa dhibaatadii ay la kulmeen iyada iyo walaalaheeda si ay u soo gaaraan kaamka hool iyaga oo ka soo ambabaxay deegaanka baquura sagaal maalmood ayay u kala socdaalayeen labada deegaan oo isugu jira saddex boqol iyo toban iyo saddex kilomitir waxayna cafraha sheegaysaa in aanay ogeyn halka uu masiirkooda ku dambayn doono warkii aad kala socoteen idaacadda ergo dhegaystayaal waa nageynta warbixinadeenna oo maqaliya qoraalaba waxa aad dib uga daalcan kartaan barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dhoto r g markanaan dib idinkugu celiyo idaacadda qeybaheedii kale iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdulqaadir socdaal halkaad weli nagala socotaanna dhegaystayaal waa raadiyaha arrimaha bini'aadantinimada
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
lix tuulo oo ka tirsan gobollada maroodi jeex iyo togdheer ayaa joojiyey in gabdhahooda loo gudo gudniinka fircooniga ah kadib afar sano wacyigelin la siinayay dadkaas ku nool deegaankaas warbixintan waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray waryaheenna eliyaas cabdi fihima cabdiraxmaan cali waa afar iyo toban jir ku nool deegaanka beer oo magaalada burco u jirta shan iyo labaatan kilomitir iyada iyo afar iyo toban gabdhood oo midda ugu weyni tahay shan iyo toban jir ayaa waxay wacyigelin ka dhan ah gudniinka fircooniga ah ka sameeyaan maalin kasta oo khamiisa iskuulkooda oo lagu magacaabo sheekh cabdiqaadir iyagoo beegsanaya hablaha yaryar ee fasalada dhigta iyo waalidiinta iskoolka yimaada waxay u sheegayaan waalidiinta inaanay gabdhahooda u gudin sida fircooniga gabdhahana waxa ay u sheegayaan hooyooyinkooda inay ku dhahaan iga dhaafa gudniinka fihima ayaa hore uga badbaaday laba jeer gudniinka waxay ii sheegtay in mar hooyadeed ay aaday safar marna wacyigelin ay qabanaysa hay-adda action aid oo ah hay-ad caalami a ay u sheegtay in gabdho badan dhiigbax ugu dhinteen kuwo kale ay caadadu ka iman weyday iyo kuwa ku rafaasan dhalmada sidaasna looga daayay hooyadeed waxa ay qaadatay wacyigelinta loo sameeyey ee ku saabsan arrimaha gudniinka fircooniga ah fihima ayaa xustay in qaar saaxiibadeed ka mid a ee wacyigelinta sameeya ay usoo qaadato tusaale marka dadka ay wax u sheegayaan taasoo ah inay caadada ku dhib qabto haddana ay tahay shan iyo toban sanno jir dhib horta marka hore waxaan u sheegnay dhib gudniinka fircooniga iyo khataraha uu leeyahay gabdhuhuna way way wada fahamsan yihiin oo way dee waa wax wax dhaqan ahoo bulshada dhexdeedii ka jira sax marka way fahamsan yihiin marka dhibaatooyinku leeyahay baanu baanu u sheegnaa sidii iyagana iyaga uga badbaadi lahaayeen iyo mustaqbalka ubadkooda aanay ugu samayn lahayn gabadhan ayaa maalin kasta oo khamiisa ardayda daabuulka uga sheegta dhibaatooyinka gudniinka fircooniga waxa ay sidoo kala tagaan fasalada ardaydu ay ku jiraan gabdho iyo wiilalba kuwaasi oo ay u sheegaan gudniinka halistiisa waxay xustay in lafteeda inay qaadatay wacyigelinta loo sameeyey waxay soo sameeyeen wacyigelin hadda muddo shan isbuuc ah waxay sidoo kale sheegtay marka loo eego saaxiibadeeda kale ee fircooniga u gudan inay wax badan uga duwan tahay waxaan waxaan kaga duwanahay sida gabadhan lagu sameeyey gudniinka fircoonigii waxay dareemaysaa bil walba waxay dareemaysaa xanuun bay dareemaysaa waxaa kale dareemaysaa waxay dareemaysaa macdan xanuun waxay dareemaysaa madax xanuun dhibaatooyin badan bay dareemaysaa laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin anigu waan ka badbaaday anigu dhibaatooyinkaas maryan cismaan oo ah hooyada lix caruura dhashay kuna nool deegaanka biyo macaan ee degmada gebile hoostaga ayaa raadiyo hergow sheegtay in laba hablood oo ay dhashay aanay ku samayn wax gudniina afartii sane ee lasoo dhaafay waxay xustay in lagu wacyigeliyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka loona sheegay in gabdhaheeda ay dhiigbixi karaan sababtaasna ay u dhiman karto ama in umusha ay ku dhibtooto waxay dhashay saddex gabdhood oo aan midigaadhin gudniinka labada kalena maba aysan gudin waxaan islahaa adeeg iyo qodob banka hablaha markii hore waalidiinta waxaa ku qasbi jahlinimo qofku haduu haduuna dilina lahayn wacyigelina aanu helin wuxuu doonaa buu samaynaya ee dabeetana wacyigelintaasa waxaan ku yidhi in dadkii badbashay wacyigelin fara badan baanu helnay xaafada koosaar israax baana wacyigelisa annaga israax inta waaba u shaqaysaa hooyo maryan oo hore loogu guday fircooni ayaa sheegtay xilliga dhalmada inay ku dhibtootay oo dhiigbixi jirtay marka ay ka umulanaysa dhakhtarku sidoo kale caadadu ay xanuujiso sidaasina ay gabdhaheeda aanay ula rabin inay maraan dhibaatadaas waxay xustay iyada oo og sidaas in wacyigelinta wax weyn ay ka badashay nafteeda caafimaad ahaan ayay tilmaamtay maryan in labadeeda gabdhood ay ka wanaagsan yihiin iyada marka loo eego markay dhallinyarada ahayd maxaa yeelay ma mari doonaan dhibta ay soo martay oo ahaa inay caadadu xanuujiso ama dhalmada ay ku dhibtoodaan maryan ayaa xustay gabdhaheeda da-dooda oo u dhaxaysa lix jir sagaal jir halka ta ugu weynna ay tahay saddex iyo toban jir waxa ay aaminsanayd haddii aan fircooni loogu gudin gabdhaha in aanay gabadha dareenkeeda celin ama ay samayn karto galmo laakiin hadda ay ka welwel qabin waxaas oo dhan deegaanada kale ee biyo macaan taysa ijaara qoyta beer iyo in afmadabo oo ka kala tirsan gobollada togdheer iyo marodi jeex ayaa la sheegayaa inuu ka yaraaday gudniinka gabdhaha lagu sameeyo ee fircooniga ah kadib wacyigelin socotay afar sano oo ay qabanaysa hay-adda action aid gabdhaha waxaa lagu gudayaa oo waxaa laga keenayaa dhiig sida ay sunnadu tahay sida uu noo sheegay madaxa arrimaha bini-aadamnimada ee hay-adda action aid xaashi cabdilaahi dadka waxaa laga wacyigelinayay khataraha uu leeyahay gudniinkan waxa weeyaan gabdhuhu khaasahaan gudniinkan fircooniga ahe dee an ognahay khatarihiisu inay aada u fara badan yihiin khatar caafimaad iyo khatar xagga xagga ijtimaaciyadda iyo tusaale ahaan oo kale qofka nafsi xagga nafsiyadda qofkaba inuu yahay waxaani mishkilo inantan yar nolosheeda oo dhan la socon doonta ilaa inta ay ka godgelayso sa awgeed ay mudan tahay in la iska joojiyo marka khataraha caafimaad iyo khataraha bulsho ee uu leeyahay waxani iyo dhammaan saameyntiisa xun baan inta badan dadka wacyigelin laha xaashi cabdilaahi waxa uu sheegay in gabdhaha culimada waalidiinta haweenka ku shaqaysta gudniinka iyo howlwadeenada caafimaadka ay goofagaara isugu yimaadaan si ay uga doodaan gudniinka hablaha xaashi cabdilaahi waxa uu xusay dadka ay toos wacyigelinta fircooniga ugu sheegeen inay yihiin toddoba kun iyo shan boqol oo qof taasi oo ay ka wacyigeliyeen gudniinka fircooniga kuwaasi oo ku nool lixdan tuulo ee hadda laga dabargoyay gudniinka fircooniga tuulooyinkan ayaa ku dhawaaqay in dhammaanba ay joojiyeen qaybaha kala duwan ee gudniinka fircooniga toddobaadkan gudihiisa bulshooyinkaasi kolley waxay iyagu ay go-aansadeen markay arkeen khataraha uu leeyahay gudniinka fircoonigu inay iyaguna yidhaahdaan waanu joojinay bulshaweynta somalilan iyo soomaalida kale intay degan tahayna ay ugu baaqaan oo yidhaahdaan gudniinka firco gudniinka dhammaan qaybihiisa iyo gudniinka fircooniga khaas ahaan waan joojin inay yidhahdaan madaxa arrimaha bini-aadanimada ee hay-adda action aid xaashi cabdilaahi waxa uu xusay in labiyo soddon tuulo ay ahaayeen tirada ay beegsanayeen laakiin lixdan tuulo ay ku guulaysteen inay iska daayaan gudniinkaas farax kaysa diiriya oo ku nool magaalada burco kana mid ah haweenka ka hadla arrimaha gudniinka fircooniga ayaa xustay dhibaatada ay haweenku ka dhaxli karaan haddii gudniinka fircooniga laga dhigo deegaanada soomaaliya marka laga ee laga tago inta caafimadaha ah dhib kuma haya laakiin meelaha miyeeda dib badan buu ku hayaa uga jirta arrintaas waxa kay waxaan helin waxa faragelin ana helin wacyigelin baan helin waana fahamsanayn marka si aan ku sheegaye aadmi la sabtalaye la sabtalaye la filaye fikiranka ku dhacaye sishiin kasoo baxayene markasta farxad ama aqal samaysanayso ama dhalayso mushkilad qalin dib looga sameynay taasa ka jirta xaggaa daqaarba sababaa dumarka kudhinta yani marka dhalayaan sababta waxay tahay noloshii ilahay ugu talagalo ayaa la xidhay farax ayaa xustay in gabadha aan lagu samayn gudniinku ay ka caafimaad badan tahay midda lagu sameeyey marka loo ego dhibaatooyinka laga dhaxlay oo ay sheegtay inaan midna lagu samayn ilyaas cabdi cali raadiyo ergo hargeysa aada ayuu u mahadsan yahay ilyaas cabdi halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha arrimaha bini-aadantinimada ee ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha arrimaha bini-aadantinimada ee ergo haatanna ku soo dhowaada xubeynta qiimaha xoolaha magaalada beledweyne waxaa inooga soo jeedinaya waryaheenna cabdirasaaq axmed xuseen
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka qiimaha xoolaha waxaan ku soo qaadan doonaa suuqyada lagu iibiyey xoolaha ee ku yaalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cali xasan caroon oo ka mid ah dullaaliinta xoolaha ee suuqyada magaalada beledweyne ayaa ergow u warramay heerarka ay marayaan xoolaha lagu iibiyo suuqyada magaalada waxaan joogaa suuqa xoolaha cali xasan caroone oo loo yaqaan calikaar waxaan joogaa suuqa xoolaha aad ula leeyahan suuqa xoolahana waa gadaa qiimaha geela waxa weye geela birmada ah oo ugu sarreeya waxa weye kuna ugu badan ilaa siddeed boqol toban boqol lix boqol waa dhexdhexaad afar boqol saddex boqol oo gacanta hoose waa suuntadu loda boqol iyo lixdan boqol iyo konton loda birmadaha oo hilibka inta dibida iyadoo waa iska qaali dibiga saddex jirka laba boqol iyo konton laba boqol iyo toddobaatan dibiga yaroo mataqaan laba jirka ah boqol iyo konton boqol iyo toddobaatan saasaa la kala gataa ariga jirka ugu lacag badan hadda waa kacsan yahay siddeetan birmadiisa sagaashan waxaasaa gaaraya doolar uu maraya hadda midka u hooseeyo shirkaddu ay qaadanaysaa waxaa weeye konton iyo shan ilaa konton ugu yar arigan kaloo jibiska hadda haweenku ay gadayaan waxaa weeye soddon soddon iyo shan labaatana ugu hooseysa ayadana suuqu sidii hore maa aad ugu fiican yahay dhinaca hadda anigu aan joogo xoolaha ugu badan bismi illaahi raxmaani raxiim ilaa maxaas ilaa maqokori ilaa mataqaana etoobiya meelaysan ka imaanba ma lahaba waa isugu yimaadeen sidoo kale qaar ka mid ah dullaalayaasha magaalada beledweyne ayaa ka warramay inay jiraan sare ukac xoolaha ah iyo hoos u dhac cumar weheliye suuqley baan ahaa suuqa xoolaha hadda aad ka warsatay waxa uu yahay geela qiimaa ugu sarreeya kun doolar kun iyo boqol waay asbiici hore asbiici hore isbuucan waxay hadda hadda hadda marka maanta taaganahay beec badan yihiin asbuucyada hoogaa hore hoosay u dhaceen asbuucan maanta xoolo ugu kacsanahay maanta ugu kacsanahay geela gacanta hore kun iyo laba boqol gacanta ku xigta sideed boqol gacanta ku xigta lix boqol gacanta ku xigta afar boqol xoolaa ugu soo barigaanay ka yimaadeen waqooyi bariga waqooyi ka yimaadeen labadaba
dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii qiimaha xoolaha oo idinkaga imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq axmed xuseen intaan barnaamijka mid la mid aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq axmed xuseen halka aad weli nagala socotaan waa raadiyo ergo
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
maryan ismaaciil siraad waa hooyo labaatan iyo siddeed jir ah shan sano ka hor waxay bilowday inay shaaha ay kaliso jidadka kismaayo ay u iibgeyso dadka taasoo u ahayd fursad shaqo oo ugu horreysay ee ay samayso hadda maryan waxay haysataa goob shidaa lagu iibiyo oo ay ka dhalisay dhaqaalihii ay kaga soo iibin jirtay shaaha maxamed xasan oo booqday goobteeda ganacsi ayay uga sheekaysay sida ay u kobcisay ganacsigeeda aniga marka hore shaaban karin jira xaggee ku korin jirta marka waxaan ku karin jiray dekada kismaayo marna waxaan ku karinaya aargo marka u dambeysayna waatan shaaha waxaan u karin jiray markaan kariyo markayga ugu horreysay dadka si fiican uma aqoona waan ka baqi jiray markii dambe oon la qabsadoon bartayna shaah tarmuus baaba liiga qaadan jiray dadka dhan intaas halkaasaan isku barano waxay ahayd meeshaan aargo isgoyska aargaan deganaa sandaqad yar baa iga dhisnayd shaahaasaan karinayay shaaha markaan kariyo wixii hoteelaho ii dhadhow baa tarmuus iiga qaqaadan jiray xilli fiicanba gurigaygaan iska aadayay kabacdi sandaqadii waa la iga dumiyey maamulkii dadka wadada ka raafayay oo ka saarahayay baan galay halkaanan iska degay masaajid baa ii dhowaa masaajidkan waxaan ku iri siiya meeshaan ashaa ilmaha ugu karsada haa waxaa lii meeshaan hadday carradu dhaqdhaqaaq yeelato ma karaysanaysaa oo qof karaysanayo oo deganaanaya ma tahay mise waxaad rabtaa inaad ku meel gaarto waxaan kira isaga bixiya haddaan helo wankaraysan sidaa idayd baan ku deganaa kaalmaantii baa la iiga dhiga ilaahay baa mahadle dadkii baan bartay kalkaanaan ku bartay weliba dad fiican shidaal caddayn ahaan bilaaba fusta naftay fusta bisina gabdho kasoo qaadanaya caddayn marka anaga soomaali ahaan waxaan dhahnaa dayn baad soo qaadan commission baad ka raadsan waad celin qofkii lahaa baad u celin haddana wuu ku soo siin saasaan ku shaqaynaya ilaahay baa mahad iska leh maalin maalmaha ilaahay ka mid aha ila kulmiya aan fustoo shidaal la ii bilaabo la ii soo qaaday halkaygii baan sii deganaaday qoladii meesha iisisay waxay ugu dhahan meesha dee maadaamaad shaqo heshay ilaahi wax ku bilaabay kirada iska bixi maayo meel ka dhow dad baa laga kirinaya isaga baxa kiradan iska bixinayaaba iri boqoli konton doolar bay noogu kireeyeen ilaahay baa mahadle boqoli kontonkuna waan ka bixiyaa maantana haddii waad aragtaa meesha wax yaalla foostooyin deyn ahan ku bilaaba waxaan ilaahay baa amar lehe ayuu sanad ka ahayd soddon foosto maasha allah maasha allah maasha allah soddon lagu dhuftay boqol iyo toddobaatan baa hadda fustada la gadaa aad lacag toddoba kun sideedkun ku dhowba haystaa alxamdulilah boqolkiiba sagaashan wax fara badan baa iska bedelay wax badan baa iska bedelay dee awal qof makaan uusan lahayn deganaa baan ahaa waa kanoo maanta makaan aan ku ganacsanayaan deganahay guriga anigu aan deganahay wuxuu iska ahaa carshaan jajaban oo iska hogaada dayacan waan dayactirtay hadda bulukeeti baan samaystay waan rabaa inaan ka dhisto alxamdulilah ilahi baa iskale nimcadaas guriga hadda aan deganay waa laba qol laba qolo bulukeeti ana waan ku daraya oo dhagaxo oon shaq anaa iskale dhulka awal shaahaasaan dhulka ka gado carurta wax ii barataa ninkan waa dugsi dhexe qur-aankana waa dhameeyey hadda waa naftiin ku kaloo ku xigo dugsi dhexe weeye isagana kan ugu weyna hadda dugsi saro hadda gala sanadkan carruurta waxbarashadooda wax laga qaadaa mid shan iyo toban doolar ah mid labaatan iyo shan doolar ah iyo mid soddon doolar ah bishi isku dar marka waxaa weeye konton iyo shan shan iyo toban ugee toddobaatankaasa laga qaada waxbarasho haa iyo boqol iyo konton kiradaan ah haa iyo noloshaydii kale maasha allah weliba ehelkayga oo badan baan ka taakulaya ilaahay baa mahadle haa maama hooyada waa yeelaha oday aabahay waa yeelaha inta waa ka taakulaya alxamdulilah ayaga bishii min konton lacagaan siiya haa boqolkiiba sagaashan nolol aada u fiican baan dareemaya ilaahay waxaan rajaynayaa kaalin shidaal inaan weliba sameeyo kaalin shidaal inaan sameeyaan rajaynaya oo kambeniba aan la xitaa dee alla haa shaqaalaan ka shaqeeya saddex qof qofkiiba sistanka markaas shaqada ay qabtaan bay ku xiranta oka qof baa shan iyo toban maalinta aad siinaysaa kuu shaqaynayo qof baad toban siinaysaa qof baad labaatan iyo shan siinaysaa ugu badnaan labaatan iyo shan isku celcelis bishii boqol iyo konton doolar baa saddexdooda iga qaataa konton bay noqonaysaa shidaalka ii rasteeyaan way ii shishubaan baabuurta iigu shubaan way ii diyaariyaan way ii xareeyaan iyo nafto naftii basiin iyo gaascadde intaba waan gadnaa sida olyadoo kale waan gadnaa marka ilaahay baa mahad iskale basiinka shidaalka markab baa keeno markabkaasaan ka dhaansanaa halkan horta nadiifistooyinka hadda yaalaan soo ma aragti booyad baa ka soo qaadayso booyadaas annaga noo shubto bishii mar saddex jeer mar laba jeer halkii mar mar labaatan mar soddon mar shan iyo labaatan hadba saan wax ku helna dadka waxay ka gata waa shacabka inta badan baabuurta sida biceelka oo kale sida baabuurta yararkoo tagaa sidoo kale baabuurtaasi aad anaga wax nooga gadato wax hadda gobollada u baxba male ha hadda gobollada wax u bax male oka laakiin markay baxayaan oo kale way naga qaataan laba fuusto saddex fuusto gaaro walba tankiisa
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
geedka garanwaaga ah ayaa dhibaato xoogan waxa uu ku hayaa dooxooyinka dhumay qawlo iyo iyo xaradheere sidoo u warbixinta aan inoogu soo diray waryaheenna faarax dubad geedkan ayaa qabsaday dooxooyinka ugu caansan deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin dhumay qowlo maragmaal gebidheero iyo xaradheere dooxooyinkaasi ayaa dadkii deganaa sheegayaan inuu ku faafayo geedkaasi garanwaaga loo yaqaano oo aysan hadda xooluhu daaq ka helin dooxada dhumay oo dhul labaatan kilomitir ku fadhida intaan geedkani ka bixin ka hor waxaa daaqi jiray kun iyo shan boqol oo qoys xoolahood hadda wax ka yar laba boqol oo qoys xoolahooda ayaa daaqsin ka helaa waxayna u sababeynayaan geedkan garanwaaga geedkan ayaa nabadguuriyey geedihii dooxadu caanka ku ahayd ee xooluhu nacfiga ka heli jireen sida geed cawsaadkii oo kale maxamed cabdi xasan oo ka mid a dadka xoolodhaqatada ah ee degan dooxada dhumay ayaa sheegay inuu u naqraacay koonfurta gobolka suul muddadii abaaruhu ka jireen deegaano hoos yimaada degmada taleex hadda markii roobku da-ay ayuu dib ugu soo noqday deegaankii waxaa ka mid a dhirtii daaqa xoolaha ay xooluhu cuni jireen cawska ahaa geed cawsaadka ahaa waxaa kamid a dureemadii oo kale waaa sarinkii oo kale hogacadadii oo kale geedadkaas dhirtaas oo dhan baa kamid ah dhirta uu ka nabaad guuriyey oo uu ka kaxeeyey deegaan berigii hore wuxuu ahaan jiray deegaan aan waraabe lahayn duxooyinka uu hadda qabsaday sida dhumay oo kale hadda se waxay noqotay inuu kusoo gabado oo geedka kani wuxuu u baxaa fays buu noqdaa waa geed aada iyo aada hal iyo jeer caleemihiisa iyo laamihiisa iyo u badan yihiin marka waxaa keenaysa inuu ugu soo dhuunto waraabuhu ugu cuno xoolaha waxa weeye wuu kusoo dhuumanayaa dhufayskaha iyo meeshaas dhufayska ah ayuu soo gelayaa dabadeedna wuxuu soo raacaya dhufayskaas ayuu soo raacay oo kaynta ayuu soo raacay kaymahaas ayuu soo raacay maxamed waxa uu sheegay in dadka deegaanku ay dhibaato weyn ku qabaan bahalaha oo geedkan gabaad ka dhiganaya xoolaha ay cuneen ayaa ka badan laba boqol oo neef labadii bilood ee lasoo dhaafay ee dadkaasi deegaanka dib ugu soo laabteen geedkan oo ku cusub deegaanka ayuu sheegay inuu xoolaha mudayo oo ay ku ragaadayaan deegaanku horey uma lahayn waraabe iyo bahalo kale waxay ku ragaadayaan geedkani horta waa geed aada iyo aada u adag waa mudayaa hadduu mudana xoolihii xoolihii waxay ka qaadayaan teebtano waad aragtayo taayirka xitaa baabuurka hadduu mudo isbaar baad moodaysaa inuu muday oo kale neefku wuxuu noqonayaa mugtii waa bararaysaa ama waa u dhimanayaa ama dhaawac halishu gelinaya tiraba ilaa afar jeer ayaa dadka deegaanku isku dayeen inay wax ka qabtaan geedkan garanwaaga laakiinse kumaysan guulaysan iyagoo jaray gubay sidoo kalena naafta ku shubay markii ugu dambaysay ee ay sameeyeen iskudaygaasi ayaa ahaa xilligan guga oo ay deegaanka ku soo noqdeen waxayna sheegeen caqabadda ugu weyn ee hortaagan ayaa ah baaxadda dhulka uu qabsaday geedkan oo ah dhul aada u ballaadhan oo ah dhul gaadhaya ilaa lixdan kilomitir dhibaatada kale ee dadka xoolodhaqatadu ka cabanayaan ee geedkani ku reebay waxaa ka mid ah in togaggii iyo ilihii biyoqabatinka ahaa ee dad iyo dunyaba ay ku noolaayeen uu xidhay geedkani ilaa hadda ilaaha biyaha ee uu xidhay ee laga cabin waxaa ka mid ah ceelal ay ka mid yihiin ceelka gabaydha ceelka dhumay iyo ceelka oomana oo dhammaantood ku yaalla hareeraha dooxada dhumay ee degmada taleex guulo jaamac warsame waxa uu ka mid yahay dadka degan deegaanka gabidheero oo hoos yimaada degmada taleex waxa uu raadiyaha bilaadanimada eergo u sheegay in laba habeen ka hor hal u irmaanayd oo u lisi jiray toddoba carruur ah isagoo u malaynaya markii ay daaqday abqada geedka garanwaaga inuu caloosha ka qabtay sidaasina hashaasi kaga dhimatay been kuu sheegi maayo nin weyn baanahay sanad kontonaad baan hadeer dhaafay ma garad daydo oo aantoonu maajiray oo markhaati leh oo marag leh oo hadday raqdeedii sii qoyan tahay xanuunka ku dhacay hashaa dhimatay xitaa waxaan kuu sheegay xitaa waxaan kuu sheegay inaan dabajal ku sameeyey oo aan ogaaday xanuunka hashaa dilay inaan ogaado aan isku dayey ma garat laba habeen iyo laba maalmood ba hashaa dibir ceshaa la geeyey saalay dhigi weydi naftii baa qabsatay calooshii baa kartay si aan yeelaan gara waayey caga saliidaan qaaday anuu is caloosha waxaa kaga mara caga saliidaan ku shubay wakiyaashii markaasina iga baktiday baana sidii haddaba ogow waxaasha caloosha ka hayay halkaa saliidaan dhinacaan ka jaaca xanuunka annagoo daba joogna waxa weeye de xanuun maxaanka loo lasigeliyey xarumahaye markay laga dilay geedkaas waxalaala waxay qabca ahayd baa ciidamada ciidan ka mid ah halaala waxay qabca ahayd ee cundigay waxa uu intaasi ku daray inuu laba beerood uga tegay markii uu ku baxay geedkan garanwaagu quule ayaa ka mid a dadka dadaalka badan ku bixiyey sidii ay u xakamayn lahaayeen geedkan laakiinse u taag waayey xuseen xalane oo ah guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda deegaanka xalin waxa uu raadiyo wargow sheegay in ilaa siddeetan beerood uu geedkaasi qabsaday dadkii lahaa uga hayaameen kuwaasoo nolol u raadsaday magaalooyin ay ka mid tahay laascaanood cabdiqaadir maxamed cabdiraxmaan waa aabela saddex caruura waxa uu markii hore ahaa beeraley degan deegaanka xalin geedkan waxa uu caqabad ku noqday wax kasta oo uu beerto taasoo ku riixday in muddo hadda laga joogo laba sano inuu isaga tago beertiisii waxaana uu hadda ka shaqeeyaa mayaasha laga dhisayo magaalada laascaanood toddoba boqol oo dollar baa ay ka gashay aan dee dhirteedii habeenteedii waxyaalaheedii ilaa toddoba boqol dollar baa iga gashay wax alaa waxa iga soo baay ma jirto geedkaasaan nabad guuriyey oo ka dhistaan beero geedkaasa goynay maxamed salebaan cali oo ah khabiir bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka waxa uu madax u yahay urur ilaaliya deegaanka oo lagu magacaabo deegaan cagaarsho oo ka dhisan gobolka sool waxa uu sheegay in geedkani si deg dega u baxo uusanna u baahnayn roob iyo roob la-aan sidoo kalena goobta uu ka baxo aysan wax dhirahoo kale ka soo baxayn geedkan wuxuu geedaha kale kaga duwan yahay geedkan waa geed adkaysi leh oo inta badan abaarta iyo xilliga barwaaqadaaba waa geed marka horeba cagaaran oo caleentiisu gu iyo jiilaalba waa doog sidoo kale geedkan xididadiisu meelo hoose ayay biyaha kasoo qaadan karaan iyo macdantaba waxaa la sheegaa sida la hubo in soddon ilaa soddon iyo shan mitir xididadiisu dhulka hoose ay u galaan saa darteed geedkani wuxuu meelo fog kasoo nuuganayaa biyihii faarax dubad raadiyaha bili-aadanimada ergo laascaanood halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo ergo haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha magaalada muqdisho waxaa inooga soo jeedinaysaa fardowse sheekh cabdi
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ee raadiyaha ergo toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada muqdisho waxaana marti inoogu ah dhakhtar cawaale maxamed cabdulaahi oo ka howlgala xarunta caalamiga ah ee muqdisho waa dhakhtar ku gaaroobay cudurada guud iyo qallimada waxa uu ka howlgalaa xarunta muqdisho hosbitaal ee magaalada muqdisho kolka hore waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka waad maasantahay doctor cawaale inagana waan kaaga mahad celinaynaa aqbalaadaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaa su-aalo nagu soo weydiiya dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed meel walbo ay joogaan dhammaan deegaamada soomaalida dhegeystaha ugu horeeya haddii aan siiyo iyo weydiintiisa ow salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waadan cilli surcus jooga efey waa idin salaamayaa raadiyo ergo raadiyo ergo waxaan weydiinaya xanuunka la yidhaaho qabsinka qabsinka maxaa lagu gartaa baan digtoorka weydiinayaa waa mahadsantihin raadiyo ergo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xanuunka qabsinka inkastoo ay qabsinku u yahay erey inta badan dadka isku qaldaan xiidmahu xirmaa dad qaarkood u yaqaanaan qaar waxay u yaqaanaan abandajiitada u yaqaanaan laakiin markaa labadooda fasiro qabsinka inta badan sida dadka reer gobolka u yaqaanaan waxaa marka xiidmaha xirmo xiidmaha inuu xirmo wuxuu ka imaan karaa saddex shay tan kowaad oo ah in tubada dhexdeeda ay xiranto oo ay xirato ama saxaro adagoo kale ama waxyaabahan ay yidhaahdaan afka qalaad forian body ama jijin ama waxyaabahan kuusha oo ilmaha yaryar ay aada ugu badantoo kale inay xiraan oo kale kaloo jira woolka ama derbiga xiidmahoo kale burooyin ka soo baxo oo sida ama kansarada iyo waxyaabahaasoo kale ayagana waxay xeri karaan waa nooca labaad oo ayagana loo badiyo iyo nooca saddexaad oo la dhaho extra ah, mural oo inta badan loo badiyo waxa la yiraahdo een, ama eernadoo kale ama in xidhmihii ay isku wareegsamo ee, cudurro ay jiraan oo kale waxaa jira la sigmoid vulvulus oo qofka u keeni kara maxaa la yiraahdaa in xidhmaha dhaqaaqiisa raashinka ay ay gudbi waayaan waxaa kaloo jira cudur kaloo asna ilmaha ku badan oo la interception oo ah inuu xidhmaha isdhex galo oo maxaa la yiraahdaa xidhmihii qaybtii kore ay dhex gasho qaybta kale oo distalka gadaaloo kale ay dhex gasho kale Een, waxyaabaha kaloo lagu yaqaano kale waxaa kaloo kamid a qandho mararka qaarkood oo kale cudurrada qaarkood oo kale hadda ee, waxaan ka hadlayn oo kale gooryaamadaas iyo infectionada t b do kale qandho ayay leeyihiin oo kale Een, waxyaabahaasoo dhan iyo qofki inuusan saxroonin oo ku yiraahdo kale ee, maana saxroonin usbuuc laba usbuuc oo kale maana saxroonin oo kale waxyaabaha lagu yaqaani kamid waa tahay waad mahadsan tahay dr cawaale dhegeystaha xiga haddii aan siino asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdi aadan ee jooga gobolka galmudug midnada caabud ah waxaan weydiinaya dhakhtarka raadiyaha maxaa keena sanboorka maxaa ku dhowa Eh, runtii samboorka een, cudur aad iyo aad ugu badan waa bulshadeena welibane mm, sababaha inta badan waxaa lala xiriya cimilada qofka meesha uu ku nool yahay deegaankiisa tusaaloo kale qofka haddii uu meel qabow oo kale ku nool yahay oo kale qabowgaas zaa'idka oo kale waxay keenayaan in ay ku timaado vasoconstruction ku timaado kale wasaqdoo kale een, een, maxaa la yidhahda haddii sariirtoo kale aysan u diyaarsanayn oo ay leedaho kale waxyaabaha dufta oo kale waxyaabahaas oo kale dadka qaarkood ay ku xirta dhogorta xayawaanka oo kale qofka haddii gurigu u- u- u yaallo kale oo aan ula jeedo een, xoolaha sida een, eh, laba loo kala saaraa een, eh, maxaa la yidhahda ah, ari ari cadde iyo waxay kale yidhaahdaan so sida wanka oo kale duftaas tirada badan oo kale ku xiran oo kale waxyaabaha keeni kara ka mid tahay ee cimilada xilliyada qababoo kale aad u badan tahay sababtoo boor badanaa kacay roobaa da-ay roobka wuxuu keenayaa boor badan iyo wasaq badan uu keenayaa soo marka way kacaysaa bilaha january oo kale bilaha january iyo february oo kale waxaa jira dabeelo ka yimaada xeebaha hindiya mansuun ay dhahaan ee, boor badanay wataan marka qofka markuu magaalada joogo oo kale boorkaas badan oo kale oo qofka weliba dadka lugay oo kale oo socodkooda baday oo kale dadkaas oo kale xasaasi badan ku intaa waxyaabaha kaloo sanboorka keeni karo oo kale waxaa ka mid a waxyaabaha la isku xarfiyo kareemada la marsanayo ayagana halistooda ayay leedahay Een, uunsiga guryaha la sameynayo dadka qaarkood oo kale markay isticmaalayaan oo kale waxaa suurtagala in uusan qofka marka asoo buufina inuu afka xirto sanka xirto haddii kale waxaa imaanayo Een, waa tahay waxaan kasoo laabanayaa dhegeystayaasha een, maqalka inoo soo diray qaarkood baa qoraal inoo soo dira dhegeystahan wuxuu leeyahay magaceyga waa abshiro geedda colaad waxaan joogaa muqdisho waxayna weydiineysaa ama ay doctoora ku weydiineysaa maxaa lagu gartaa qofka marka uu vitamin c-ga ku yaryahay Ee, vitamin c waa fitaminada ugu muhiimsan jirka bini aadanka calaamadaha inta badan lagu garto kale waxaa ka mid a qofka inay nabaro ka soo baxaan fururyaha een, in lagu arko dildilaac oo afka iyo maqaarka lagu arko in lagu arko tabardarri qofka oo kale lagu arko kale in lagu arko een, eh, maxaa la yidhaahdaa eh, nabar hadduu qofka ku yaalo kale nabarkiisa uu reysan waayo waxyaabaha lagu garta ayay ka mid waa tahay dhegeystaha cod inoo soo diray ayaan u gudbayaa markana asalaamu calaykum baadiyo warga waa idin salaamayaa waa maymuun maxamed cabdulaahi oo joogta gobolka gado gaar ahaan mada baarbeere waxaan dhakhtarka raadiyaha weydiin yahaa soo galo bog xanuunka keliya xanuunka iyo dhaba xanuunka maxaa keeno bog xanuun inta badan waxaa keena waxaa soomaalida u yaqaanaan soomaalida gaasay u baxeen laakiin annaga waxaan u naqaanaa beptic ulcer beptic ulcerka inta badan wuxuu ku dhici karaa caloosha ama stomach iyo duodenumka soomaalida calool oo dhan waxay wada yaqaanaan wixii hoose oo dhan ay wada yaqaanaan laakiin annaga waxaan dhehnaa specifically meel ay dhahaan stomach iyo meel kale ay dhahaan duodenum waa xiidmahay ka tirsan tahay meeshan waa meesha raashinka lagu karsho caloosha aan annaga u naqaano labadooda marka dilaaca ku yimaado waxyaabaha inta badan keeni kara waxaa ka mid a bacteria dhahan h pylori soomaaliyaan joognaa waxaa aad noogu badan nadaafadeena aaday u liidataa Een, ma- maqaayadihii iyo waxaa iskaaga dhow iyo suuliyadii ama ama meelihii mataacinka cuntada laga cunayay iyo suuliga ayaa iskaaga dhow so taa waxay keenaysaa in saxarada waxyaaba ka yimaado in qofkii uu isla markii raashinka ugu yimaado so h pylorus bacteria aad ugu badan tahay meelaha dadka isku raranta joogaan xerooyinka qaxootiga ah waa meelaha inta badan risk factorka u ah ama ugu badan in lagu arko een, bacterias lagu arko waxyaabaha kaloo keeni karo kale waxaa ka mid ah bactic ulcerkaas in daawooyin qaarkood ismaa xanuun baabi'iye soomaalidu waxay yidhaha xanuun baabiya sheekul kulliga la isticmaalaa isagana wuxuu keeni karaa in qofka uu xanuun bog ah oo ku keeno cuduro kalaa jiro oo anemia pernicious anemia iyo autoimmune disease kuwaasoo kalena ayagana waa lala xiriiriyaan marka bog xanuunka waxaa kaloo keeni kara kankaro hadduu qofka weyn yahay oo kale lixdan sano jir yahay oo kale kankara kansar oo kale aan ka fikirnaa haddii marka uu qofka waxaa kaloo keeni kara bog xanuunka bankariyaska cudurada ku dhaco kale oo bankariatitis ama kansarka ku dhaco bankariyaska waxyaabaha bog xanuunka inta badan aan ka fakarno ayay kow ka tahay keliya xanuunka haddaan usoo laabto su-aasha labaad waxay ahayd keliya xanuun keliya xanuunka waa waa noocyo badan yahay soomaalida keli marka la dhaho meelo badan u yaqaana ilaa gumaarka ilaa xubinta taranka agteeda ku aadkeeda dhan meeshaasan waxaan u yaqaanaa kili laakiin aniga kili waxaan u naqaanaa dhabarka ku aadkeeda meesha gadaale ayaan u naqaanaa soomaalida markuu isku qaldaan soo marka dumarkao kale markaan ka hadlaayo meelaha inta badan xanuunka ugu badan ee ku dhaco ay ka cabaadaan markay ku imaan keliya xanuun isku dhayso waa meelaha xubnaha tarankooda sida salbangitiska tubooyinka inuu infection ku dhacaan minkoo kale inuu infection ku dhaco kale minka waxaa ula jeedaa uteruska ugxaanta meesha soo saarayso kale inay infection ku dhacaan ama burobiyood lagu arko so marka meeshaas kugu imaan kudhe kelidaa laiga hayaa and at the same time kelidii ma aha waa meel kale oo xubinta taranka ku aadan ee xubinta maxaa la dhalmada iyo iyo iyo ku aadan labo haddii laakiin kelida siday u sheegaysa ay tahay kelida waxa ugu badan ee keeni kara waxaa kow ka ah dhagaxaan dhagaxaanta waxyaabaha kaloo keeni karo kale waxaa ka mid ah trauma jug ku dhacdo qofka ama feer ama gaari ama waduu socda gaari kale ku yimaad ama bajaaj oo kale ka dhaco kale birti ama domestic violence gabadhoo kale waxaa laga yaabaa wadaadkii ayada ama dagaalamo ama caruurtii qofkii cunugii ordaya ku dhici karo gabadhii oo kale waxyaabaha keeni karo kale in jugta ay gaarto kelidoo kale waxyaabaha ay kokatoo kale dhabar xanuunka inta badan dumarkoo kale waxyaabaha u keenayo kale waxaa ka mid a maadaama xanuunka oo xubinta taranka ay loo gudbiyo spinal cordka xanuunka marka wuxuu u gudbaya spinal cord si loogu soo fasiro maskaxda inta badan waxyaabaha la xiriira ayay kow ka tahay so marka dhabar xanuunka waxyaabaha lala xiriir karo waxaa kaloo ka mid a infectionka kaadi heesta ku dhaco kale waxaa kaloo lala xiriiri karaa waxyaaba hadda aan ka hadlayn ugxaantaas oo ku dhaco kale burabiyoodkaasi waxyaabahaas oo kale ayagana xanuunkooda la geenayo lafdhabartoo kale la geenayo kale qofka hadduu caylan yahay gabadhoo kale dee caylantoo kale ayalana dhabar xanuunoo kale waa ku dhici karaa waa tahay dhegeystaha xiga waxaan soo qabanayaa isagoo qoraal ah ama si qoraal inoogu soo diray wuxuu leeyahay asalaamu calaykum radio ergo waxaan joogaa gobolka mudug ayuu leeyahay magaciigu waa jaamac cali waxaan dhakhtarka weydiinayaa maxaa keena finanka wejiga ma cuduro mise finanka wejiga waxyaabaha soomaalida wuxuu yaqaanaa findoob waxa ugu badan horta yimaado waxaa waaye xilliga qofka dhalinyarada siiba wiilashii gabdhaho kale hormonal jinjiga xilliga inta badan wuxuu dhacaa adulthoodka uu qofka kasoo gudbaya dhalinyar caruurtii uu qaangaarka noqonayo so marka waxaa isbedelaya jirko kale hormones badan sida raggoo kale dihydrotestosteronkii oo ka mas-uulka ahaa raganimada gabarnimadana simila xubintii tarankeedii maxaa la yidhaahdaa minkiyaa si fiican usii weynaanayo naasiyaa weynaanayo ama soo koraayo andhaho codkiyaa isbedelayo so marka waxyaabahaas oo dhan hormonisa ka qayb qaato so hormoniskaasoo dhan xilliga ay isbedelayaan ayaa waxay afafta ku leeyihiin maqaarka waxay ku keenayaan inay ku timaado finan ay ku timaado xilligaas finankaas oo ku samaysma inta badan wejiga ku samaysma siiba gabdhaho kale xilliyada waxaa lagu arkayaa caadada ay qabaan oo kale intaa ayaan ku ekeenayaa toddobaadkan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha waxaan u mahad celinayaa dhakhtar cawaale maxamed cabdulaahi iyo dhammaan dhegeystayaasha ka qaybgalay iyo intaysan u suuragelin waxaa idiin tabinaysay firdooso sheekh cabdiraxmaan inta aan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo caafimaad
haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin qoysku wax baran maayo gabadh waxbar ummad baad waxbartay waa tii la yidhi waa in inta aynu iminka aragno xoogaa soo fuftay lasii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalal rogayso fiicnaanayso markay waxbarato waa inaynu ogaanaa oo qofka soomaaliga ahi gartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya
ma jeceshahay inaad wax cusub ka ogaato ama aad ka barato arrimaha tiknolojiyadda waxaan diyaar kuula nahay inaan ka jawaabno su'aalaha aad qabto ee la xidhiidha internetka bogagga ay bulshadu ku xidhiirto websaydyada taleefannada taabashada shaashadda ku shaqeeya kombiyuutarada aaladaha casriga ah iyo wax kasta oo tiknolojiyada la xidhiidha waxaan bilownay barnaamij cusub oo tiknolojiyada aan ku falanqayn doonno kaas oo aad dhegaysan doonto sebti kasta isagoo ku celis ahna talaado kasta su-aashaada noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa raadiyaha arrimaha bini'aadantinimada haatanna kusoo dhowaada qaar ka mid a codadka dhegaystayaasheenna ay inoo soo duubeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام يورجو وانا من سلامي ماذا عايزة أروان محمود محمد وحاها كسرونها قولك سوى لده لحا وحاها مشان كثيرة حالة نلولد حاجة عاصمان كارهان ديان كان كسرونها دين عدن ملهك ميلي عاصمتك iyo isbitaalada hooyooyinka ayagoo haatan dhibanaya ayay iskaga dhimanayaan meesha hadde waxaa la rabaa ummadda soomaaliyeed ahaad tacaawunka haatan ummaddan jilaysanhee tacaawunaysa inay soo caawiyaan ay la yimaadaan gaar ahaan jaaliidda ka soo jeeda degmada diacane radio ergo inay haatan soo gaaraan si wax ugu qaba lahayeen ummadooda waxaan ka warbixaa meeshan caruur hooyooyin aabbayaal waayeyna aabbayaal aan haysan xag caasimado iska xanuunsanaahe waa jiraan halayasan gaaro armagacaygana waa nuur axmed oo raadiyo erga waan idin salaamay bismillaahi araxmaani araxiim magacaygu waa maxamed aadan cabdullaahi warsame oo jooga magaalada caabudwa ee xarunta sawirka galguduud maasha allah magaalada nabad bashbash iyo barwaaqo maasha allah magaalada nabad maasha allah magaalada waxaa laga dareemayaa ciidda carafada xoolaha si xawliya ayaa loo iibsanayaa beelada cawda xoogla iyo xoolaha u imaanaya dhanka miyiga meeshadii radio ergo waa ka baxa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa xuseen cabdulaahi xasan oo jooga gobolka sanaag gaar ahaan degmada xiif magaalo xeebeeda gobolka sanaag waxaan radio ergo usoo gudbinayaa inay nagu kacday badii oo aanu ahayn kalluumaysato oo laashashii naga qaadatay oo ay badda ka dhaceen duufaan shamaalo duufaan ah oo laashashkii naga jajabiyey oo naga naga khasaareeyey tacabkii sidaasaan radio erga u sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waa mahdi oo jooga degmada karbay anuuaan baliyanayaa radio ergo qol codka arrimaha biniaadanimada loo soo gudbiya barnaamijyo xiisa leh iyo macluumaad dheeraada oo sida xoolaha qiimaha xoolaha dhakhtarka raadiyaha barnaamijyo aan saadhicin oo aan soo koobi karin ayaan kala socdaa maalin walba saddexda galabnimo waad mahadsan tihiin radio ergo boqolkiiba boqol
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay to diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxayt ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shururuc aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayto kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduuto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiishyeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa e la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba ma tarayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya qaybihii dambe ee idaacadda ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnaa haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halista tahriibka uu leeyahay waxaynu ku soo qaadanaynaa toddobaadkan sheekada wiil dhallinyaro ah oo magaalada kismaayo dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka soo laabtay dalka maraykanka ganacsi cusub ayuu ku haystaa magaalada kismaayo tahriibkiina waa uu iska daayey kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halisaha tahriibka waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo cabdifataax maxamed mukhtaara barnaamijka dalandool oo ah barnaamij inta badan aan uga hadalno dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka waxaa maanta marti inoogu ah cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ah wiil dhallinyaro ah oo haatan ka shaqeeya dukaan lagu iibiyo dharka jumladda oo ku yaala magaalada kismaayo cabdulaahi waxa uu horey uga tahriibay dalka isagoo u socdaalay maraykanka isagoo xilligaasi ka baxay dalka south africa sanadku markuu ahaa labada kun iyo shan iyo tobanka balse waxaa isaga iyo lixdan iyo sagaal dhalinyaro ah soomaaliya dib loogu soo celiyey sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii xilligaasi oo maraykanka uu soo celinayay dhalinyaradii sidii sharci darrada ahayd ku gashay maraykanka wariyaheenna axmed toronto ayaa soo wareystay warka horen waxau wax ka weydiiyey sida uu u tahriibay iyo marxaladii uu xilligaasi maray may aniga barnaamijka markayga sor igu jiray oo nolosha soomaaliya ka bedelna raba inaan sameeyo mar walba taasa ay igu qasabtay marka alxamdulilah adii kenyaan aaday labada kun iyo sagaalkii laba sanaa meeshaas joogay two thousand elevenkan ka wareegay south african u wareegay xaggaan ka shaqaystay xaggaana ka baxay nxmayan ka baxay waa gartay south africa markaad tagtay maadaama aad shaqo heshay aad ganacsi samaysay maxaa kuu kalifay inaad latin america aad tahriib aad maaragtay ku marto ood maraykan ku gasho horta nolosha south africa tan soomaaliya ka fiican lacagtaas yare laga sameynaya marka laga soo gudbo sababtoo ah meesha riskigeedaa sarreeyo haddii aan ka soo laabto luqadda qalaad dhibaatooyinka dadka lagu haya shacabka soomaaliyeed lama koobi karo marka waa meel khatari oo aad inta badan naftaada aada ku aamini karin marka mar walbana markaa noloshito kasii fiican baa raadinaysaa waa gartay marka goormay ahayd goortaad south africa ka baxday waxay ahayd labada kun iyo shan iyo tobanka maxaa kugu dhaliyay xilligaas inaad tahriibto waxay markii hore waa in barnaamijkan meesha un horta socdaalka meesha ugu fudud laga bixi ahayd marka laba unbaa ku labaa la aadayay yurub iyo waxaa la aadayay maraykan maraykan iyo yurub baa la aadayay marka north america aniga markaas doorbiday sababtee xagga nolosha kaga fiican yurub marka la fiiriyo yurub ceeraa la qaataa anigana south africa waa shaqaysanaya marka waxaan doorbiday meel aan shaqaysan karo dukumentin aan ka heli karo marka taasaa keentay inaan dhinacaas north america u fikiro waa gartay lacagtii ugu horreyseed ku baxdo ku tahriibto meeqay ahayd qiyaastaadii dhowr iyo toban kun ay ahayd hadda lacag cadidana markaas aan buugii qalin ku qorinayo ma jirin waxaan south africa mar walba dee qaaradan qaarad qaarada ka gudbaysaa wax ku qasban tahay mar walba dhowr wadaa lagu maraa dada maraakiib ku tago dadna diyaarada ku tagaa laakiin tan ugu fudud dadka ay ku tegayeen diyaaraday ku baxayeen marka diyaaraddaasaan ku tagay ilaa iyo latin america baasabor noocee weyta maya intaas kale tolo waxaa waaye waa furataagtaag iyo isfahan migrationnadii iyo qolyahaas iyo muqalisiina ku wadaayo laakiin brazil waxaa lagu galaa baasboro forgery oo buga lagu sameynayo marka kuwaasaan ku galnay baasbor south africano weyn iyo mid kaloo namibian iyo waxaasaa lagu galaa iyo kuwo european oo feg iyo waxaasaa lagu galaa waan gartay kadib xagee u sugligtay dalka la dhaho beru beru aad tagaysaa kadib ecuador ecuador colombia kuugu xigto colombia waa meesha xoogaa carqalada yar laga hadla gaadiid adduunkan la raaco aanan raacin w- maba jirinbu diyaaradu waataan ku tagnay basasaa jiray mootooyinaa jiray farda bodhoro aan ku gudubnaa jiro lugaa jirtay doonaa jirtay gaadiid adduunkan saaran oo aanan raacin inta aan socdaalkaas ku jiray ma dhicin markaa xataa brazil gudaheeda joogtad oo tigidada gudaha aa kasoo jaranaysad taren dhulkoosaa maraysaa marka gaadiid adduunkan la raaco aanan raacin hadda maba jiro Eh, laba bilood ay igu qaadatay junaan ka baxay brazil agosto afarteediaan galay Mex- mexico oo borarkaan ka gudbay maraykan galabkaan galay dhibaato dhinacyahay dhallinyarada marayaan wallaahi niyo waxyaalihii ugu badnaa afar maalin aan soconay oo lugeynaynay Eh, xeryo kala duwanaa maraysaa Eh, meesha miisaan badanaa ku luminaya cunto xumaa jirto so- nolol adagaa jirto laakiin mama w- badaa dhex maraysa badaa maraysaa webiyaa maraysaa buuraa ku lugeynaysaa dhur duur jangal oo cidlo ah ku lugeynaysaa riski walbaa ka- kaaga imaan karo laakiin waxaasoo dhan annagoo og aan fifty fiftyga qaadanay Eh, laakiin waxyaalaha riskiyo badan aad ku xisaabtamin imaan karo meesha sababtay hadda dalka lagu lugeeya waa colombia iyo panama dhexdooda waqtiga iniga aan lugeeyey intii goorisan ee lugeysay oo afartan maalin aan lugeynayay annaga markii meesha aan buurta isu soo dhaafnay subax wanaag subax wanaagsan oo afka isbaanishka nagu dheheen waa is dhaafnay ilaa sharkooda wuuna dhaafiyey marka kuwaasoo kale tolaa wax walba ka- kala kulmi kartaa boodharka marka waa adag yahay baa la dhahaa sidee baad uga gudubteen meeqa qof baasay ahaydeen markaas maya boorarka wuxuu adeegayaa markaa derbiga ka boodaysa laakiin anaga annaga migrashka isku dhiibnay marka qofku wuxuu ku adkaadaa markii uu asaga is- uu derbiga ka boodaayo uu rabo inaan la qaban uu rabo gudaha inuu galo laakiin annaga immigrationka borderkan u tagnay waxaan dhahnay nabadgelyo doon aan nahay migrationkaas markii lagu lagu geeyo aniga taxisaan ka galay anoo doorbidaayo waqtiga inaan soo u isoo gaabto mana dhicin laakiin qadar rabbin baa jiray Eh, taxisaan ka galay taxi markii aad tagtid dadna meesha maxkamadooda ay ka bilaabanayaan qaarna waxay dhahaan transfer oo lagu gudbinayo xarumaka lagu qaadaa dalka ilaa waa weyn yahay kontankaas sisteedaa lagu qaadaa marka meesha kuu soo baxdo marba dadkeeda meeshay dad dhiman yihiin oo migrashkaas ay dad rabaan inay geeyaan inta badan marka annaga waxaa noo soo baxay taxi markii aan siddeed habeen joogay waxaa ii soo baxay transfer oo la ii qaadayay miami gobolka florida marka xagga maxkamadahaygii iyo waqtigayga dhan ku qaatay xaggan layga soo celiyey waxaan ku xirnaa sanadii toddoba bilood sagaal iyo toban bilood ilaa laba bilood aan sii socda adiga isku celis taqriiban waa laba sano may la dhaqankooda wuu fiicnaa la dhaqankooda wuu fiicnaa waqtiyo xitaa waxaana soo maray rabadaane oo cunooyinkeena waqti si fiican oo lagu baalkeenayay afurkeena suxuurteena aan helaynay salaadeena taraawiixda meeshaan ku tukanaynay cisho iyo maqribka Eh, waqti fiicanna la siinayay macnaha diinteena freean waxyaalo badan oo aan u fiicnanaa noo fiicnaya jira cunnada daawada adoo mar waxaa jira waqtiyo break oo banaanka la isu soo saaro xeryaha markaa ku xiran tahay Eh, taasna waxaa la isu siiyaa break banaanka inaad aalamiito heshid si exercise aad meesha aad ugu stress garoobin qofka markuu maraykan meesha ka galo maxkamadihiisa saddex weji uu marayay wejiga koowaad labaad iyo kan saddexaad oo go-aanka lagaaga gaarayo kan saddexaad markii go-aanka lagaaga gaaro haddii markaas aa u qalantid in sharci lagu siiyo sharcigaa lagu siinayaa haddii aad u qalminna waa lagu diidayaa marka annaga annagoo noola diido oo aan sharciga aan helinbo waana la sii dayn jiray gudahana lagu dayn jiray shaqa- warqadaan qaadan la siin jiray shaqada leesankaa qaadan jirnay gudaha dadka loo sii daayo naga horreeyey marka dadkaas markii sha- intaas helaan qofkii rabana kanada u gudbi jiray kii rabana maraykan uu ku noolaan jiray marka waxaan ku dhan annaga maanta dalkeena xaaladiis waa loo jeedaa Eh, midda kale tole markaas waxaa jiray waxay dhahaan mandate oo isha markaas ay cusboonaysiinayeen warqado waxaa jiray qaxootiga oo waxa- waxa- wuxuu u furnaa soomaaliya iyo syria iyo iyo ishak iraq ha ahaatee markaas soomaaliya iyo syria ugu sii badnayd soomaaliya waa loogu celiyey dadkii dadka ku- ma- warqadaas ku joogay waa loo waa lo- dib baa waqti loogu daraayay annagana waa in xoog nalagu soo celiya noqoto marka taasaa keentay Eh, wax iska qusayana ma lehen laakiin adiga oo sideeda migrashonka eh, maraykan hadduu mar dukumentigaaga helo ama safaaradaada ha u samayso ama qaab kale asaga foojir ha ku samayso mar haddii dukumentigaaga la helo adiga dalkaas waa kala dhammaateen oo sharcina lagu diiday celisaa tahay marka taasaa keentay horta waxaan wax walba combyuutarka ku jiraan wuxuu soo qaadanayaa feelkii maxkamadda lagugu diiday ee maxkamadda sharciga kugu diiday wixii oo dhan dhammaystiran ilaa wareysigaaga waxaa meesha ku jiraan sawirkaaga meeshuu saaran yahay feelalkaasuu qaatay safaaradda soomaaliya oo la tagay maxaa la idinku soo qaaday sideed ku imaateen markaa ee soomaaliya amba bixini ka war saq dhaxaa lagu xirxirayaa isma waali kartid haddaa iswaashidne baal waxaa jaallo roogo saan lagugu duubaayo sirata sabaashaa lagugu duubaayo shiraace laba sidaa ay leedahay geesaha laga soo qabanaa oon lagugu soo tuuraa adoo jajabanaa marka korkoo dhan ku jabanya oo saaid diyaaradda maanta markay hawada isbedesho waa taqaanaa mar kore kaci mar hoos u dhicaysaa adigoo jajaban korkoo dhan ku jabanya aa soomaaliya imaanaysaa marka waxaa ku qasbanta inaad waxba dagaal aada samayn katiinada gacmaha waa dhiibanaysaa ma samayn karta xataa haddaad diidid jug xunaa kugu dhaceyso waxay u soo labisanayaan qolyahan ka hortago mudaharaadyada camal waa lasoo wada xirayaa saq dhexe qolalka meesha lan laga soo qaado annaga markii aan miyaami ku nool ama dib aan kugu laabto miyaami markaan joognay diyaaradaha xoogga dadka looga qaado waxay ka bixi jirtay dalka gobolka la dhoo louisiana garoon la dhoo alexanderia garoonkaasaa marka immigrationku gaar u yahay flight caadiya kama kaco flightdan dadkan xoogga lagu celiyo unbaa laka soo kaco marka annaga meeshaasaa nala geeyey dad annaga baryi asxaan lagu soo celiyey ma ahayn qof baahidan annaga waxaan toddobaatan ruux ahayn soddon iyo lixdan iyo sagaal rage iyo hal gabare ma idinkoo niyad san soo baxdeen oo is leedihiin waddankiinni baa tegaysaan horta walaahi shucuur adag waa xaaladaas dib markaa iigu celi su-aashaas sababta waxaan sabirtay anoo xirxiran diyaaraddii saaran fly dheer oo dhowr toban saacdood labaatan saacdood ku dhawaaday soo saaran iyo meeshii shalay anigoo baag yar wata aan kaga tegay lacagtii aan shaqaystay noloshii aan rabayna soo waayey ma filanayn mana barnaamijkaygana kuma jirin tan rabbiya horta mar walba dadka qorshaaga ka weyn hamigiisa ugu weyn ama inuu wax ka qabsado ama ulmihiisa keensado ama noloshiisa dambe uu ku noolaado dalkiisa waa waxaan annaga sawiranaynay tanna ku dhacday qadarka rabbi alxamdulilah sawirkana aan haysanay waxeeda annagoo dukumentiga haysano soo shaqaysanay dalkeena ka shaqaysanayno ku noolaan doono taasaan sawiranaya marka ma filayn ba anoo gacmo maran inaan la soo celinayo xogna laigu soo celinayo habeenna kuma seexan ayuu u mahadsan yahay waryaheedna axmed toronto oo la hadlayey cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ah wiil dhalinyaro ah oo haatan shaqo abuur fiican ka samaystay magaalada kismaayo waxaanu ka ganacsadaa dukaan lagu iibiyo dharka jumlada barnaamijkii dalandool oo idinla socodsiinaya cabdifataax maxamed mukhtaar dhegaystayaal waa naga intaa barnaamijkan oo kale ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaano
allah jacaylkeennii laalmee umayee ogaade inta uu lexaha qoray baysiriya kani jacaylkeennii laalmee umayee ogaade inta uu lexaha qoray baysiri laciif mar labaad cusboona idlaaxiniyo qada luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad way mar labaad cusboona didlaaxiniyo qadar luga uu isku taagiyo wuxuu helay lixad way haddii uu lugo ay berilib gudonsayku wuxuu lagaca ka siiyaa laafyaha laafyaha ragada haddii uu lugo ay berilib gudonsayku wuxuu lagaca ka siiyaa laafyaha laafyaha ragada
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartiis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadaadii